بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد واي كتاب التوحيد يعني وحن بلابنا كتاب التوحيد يعني وحنا قرأ كتابك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله wuxuu yidhi kitaabu tawxiidi wuxuu ka waramayaa towxiidka iyo wixii la xidhiidhayay masaayishii towxiidka anwaacdii towxiidka shirkigii anwaacdii shirkiga wax allaala wixii maaragtay shirkiga la xidhiidhayay wasaayisha shirkiga uu leeyahay dhammaan inshaa allahu tacaala towxiidku waa laba twxiid fi اlmacrifati wاlihbaati de waxaa soo gala towxiidkii alasmaa wasifaat iyo towxiidkii rububiyada ku jira iyo wa towxiidu fi اalabi wاlqasd alabka iyo qasdiguna waa towxiid اluluhiya ama towxiid اlcibaada markaa kitaabku mowduuca kitaabkeenan waa towxiid alcibaada wاluluhiya kitaabku wuxuu ka waramaya towxiid aluluhiya iyo towxiid alcibaada uu ka waramaya insha allahu tacaala marka halkaasuu kitaabkii ka bilaabnay wa qowluhu tabaaraka wa tacaala iyo qowluhu tabaaraka wa tacaala qowl اllahi jala wacala wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun wuxuu ilaahay yihi tabaaraka wa tacaala wamaa khalaqtu maadaasi waa naafiya way diideysaa wamaa khalaqtu umaan abuurin inaan uumay ama bilaabay aljinna jinka iyo wal insa insaanka ilaa liyacbuduun inay icaabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin insaanka iyo jinka wax kale umaan abuurin liyacbuduun laamkaasi waa litacliil yani wuxuu tacliilinayaa ama de waa haaya yani wuxuu sheegayaa ujeeddada loo abuuray khalqu ljinni walinsi yani jinka iyo insiga waxa loo abuuray waa inay ilaahay tabaaraka watacaala caabudaan wuxuu yihi ilaahay tabaaraka watacaala wamaa khalaqtu umaan abuurin aljinna caalamka jinka umaan abuurin iyo wal insa caalamka insaanka umaan abuurin ilaa liyacbuduun inay aniga i caabudaan mooyaane wax kale uman abuurin marka liyacbuduun ay liyuwaxiduun sheekh maxamed bin cabdilwahaab cibaadadii waa altowxiidu waa towxiidku yihi raximah llah liyacbuduun liyuwaxiduun sheikhu lislaam raximah llah cibaadada wuxuu ku fasiraa tacriif jaamica yani cibaadadu waxay tahay ama macnaheedu uu yahay waa isam koobsanaya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaa cibaadadu waa magac koobsanaysa dhammaan wax kastoo ilaahay jecel yahay raalli uu ka yahay ama aqwaal afcaal alacmaal aldaahira walbaatin wax kastoo ilaahay tabaaraka wa tacala uu jecel yahay qowl iyo ficil iyo camal waxaa la odhanaya cibaado yani saddexna dee way saddex meelood bay dhacdaa markaa cibaadadu cibaadaadka qaarna qalbigay dhacaan oo dee waa cibaadaad qalbiya qaarna jawaarixda iyo xubnahay galaan oo dee waa ibaad cibaadaadkii jawaarixda geliyay cibaadaadka qaarna lisaanka iyo carabkay galaan marka maxalku waa qalbiga walisaan waljawaarix yani waxay leeyihiin cibaadaadku saddexdaasay dhacaan waxna de waa wixii camalka gelayay waxna waa wixii qalbiga gelayay cibaadaad qalbiya iyo cibaadaad qawliya intaas wey yani waxaan cibaadaadka oo dhani inay saddexdaa koobsadaan cibaadaadku oo ay galaan cibaadada asalkeeduna waa khawfka iyo maxabada iyo rajaha yani waxay leeyihiin arkaanta cibaaduduba ay ku binaysan tahay ama usuul اlcibaada waa halaaثa waa almaxaba de ilaahay inuu jecel yahay tabaara maxabadii ilahay maxabat اllahi tabaaraka wa tacaala iyo alkhawf min allah de ilaahay buu ka baqanaya ciqaabkiisii cadaabkiisii khowf waa asalka cibaadada aslu cibaada iyo inuu damac kaga jiro ama rajaynayo ilaahay hawaabkiisa iyo ajirkiisa intaasi waxay culimmadu leeyihiin waa usuululcibaada ama asalka cibaadadu ay ku binaysan tahay waay wuxuu hi markaa sheekhu raximahullah aayaddaasuu ku bilaabay towxiidka wa qowluhu tabaaraka wa tacaala qowluhu jala wacalaa wamaa khalaqtu umaan abuurin aljinna jinka umaan abuurin iyo walinsa insaanka umaan abuurin ilaa liyacbuduun inay icaabudaan mooyaane wax kaloo manabuurin marka halkaas waxay ka waramaysaa dee cibaadadii towxiidkii waalcibaada liyacbuduun liyuwaxiduun asalkuna dee waa towxiidka in cibaadaadkii loo ifraadiyo ama loo gaar yeelo ilaahay tabaaraka wa tacaala loo gaar yeelo marka ayadda macnaheeduna waa taa waana dee xikmadda ilaahay uu abuuray makhluuqaadka jinka insiga cibaadadu yani hadafka wa qowluhu tabaaraka wa tacaala iyo qowluhu jala wacalaa aayadda labaad walaqad bacanaa waa dirnay fii kulli ummatin ummad kasta waa dirnay rasuulan baanu u dirnay walaqad bacanaa rasuulan waxaanu dirnay baciguna waa irsaal alirsaal yani bacigu waa diritaan alirsaal waxaanu dirnay rasuulan fii kulli ummatin ummad kasta rasuul baa loo diray an icbudu llaaha ilaahay caabuda tabaaraka wa tacaala wajtanibuu ka fogaada ama ka dheeraada addaaquuta daaquudkana ka dheeraada walaqad bacanaa waa dirnay fii kulli ummatin ummad kasta waxaanu u dirnay rasuulan baanu u dirnay an icbudullaaha eey waxa loo diray inay yidhaahdaan rusushaasi ama ambiyadaasi ucbudullaaha yacni dhammaan ambiyada hadafkood inuu sidaa ahaa yacni towxiidka rususha iyo ambiyada loo diray ama dee manhajul ambiyaha warusul inay ku yidhaahdaan dadka ilaahay keligii caabudo tabaaraka wa tacaala an icbudullaaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka dheeraada ama ka fogaada addaaquuta daaquudka ka dheeraada ama daaquudka ka fogaada waa intaa daaquudku yani waa dee dhowr tafsiir bay culammadu saareen culamada qaar daaquudka waa shaydaanka way ku fasiraan ama asaxra dadka wax sixraya waa daaquut kullu maa cubida min duuni illah culammada qaar waxay ku fasireen waa shay kasta oo la caabudo ilaahay tabaaraka wa tacaala sokadi kullu maa cubida min duuni illah ilaahay tabaaraka wa tacaala sokadii wax kastaoo la caabuda la yidhahda ibnulqayim tacriifkiisa ugu fiican ibnulqayim wuxuu sheegay tacriif jaamica xaddan jaamican ibnulqayim kitaabkiisii iclaam lmuwaqiciin wuxuu yihi raximah llah markuu tacriifinayey waa shay kasta oo kullu maa tajaawasa bihi lcabdu waa tacriifka ibnulqayim waa shay kasta oo qofkii addoonka ahaa uu xadkii kaga tallaabay xadkii wixii laga doonayey uu ku dhaafayo min macbuudin ama wax la caabudayo ha ahaado aw matbuucin ama wax la raacaya ha ahaado aw mutaacin ama wax la adeecayaba ha ahaatee ama ha ahaado macbuud wax la caabudayo wax la caabudayo raaca ilaahay sokadii ama ilaahay sokadiibuu wax kala adeecay ama ilaahay sokadiibuu cid kala raacay waa daaquud baa laodhan tacriifkaasa ugu fiican tacaariifta ay culammadu saaraan ahlucilmigu tacriif alimaam ibn اlqayim raximah llah shaydaanka iyo wax kastoo ilaahay sukaday la adeeco waxay soo hooskalayeen adaaquut bay soo hooskalayeen marka rususha waxaa loo diray inay dadka yidhaahdaan daaquudkana iska ilaaliya oy ka digaan ko ilaahay keligiina ay caabudaan yani asalka hore inay amraan cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala soo maaha manhajka ambiyada iyo daaquudkana inay ka digaan waaba intaa oo dee bimacnaa adaaquud ilaahay sokadii waxa la caabudayo inay ka digaan wa qowluhu tabaaraka wa tacaala qowluhu jala wacalaa wa qadaa wuxuu xukumay ay xakama ama wasa u dardaarmay bimacnaa amara uu amray wa qadaa wuxuu amray ama dardaarmay ama xukumay ama waxaad tidhaahdaa amray rabbuka rabbigaa wuxuu amray an laa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu ilaahay mooyaane cid kale inaydaan caabudin yani waxaa la amray inay ilaahay keliga caabudaan wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaana inaa wanaag u samaysaan ixsaanan wanaag inaa u samaysaan imaa yabluganna yani dee wuxuu amrayaa xaqii ilaahay in ilaahay dee tabaaraka watacaala keligii la caabudo xaqii labada waalidna waa la raaciyay oo dee waa qariin waxaa aada loo raaciyay xaqa ilaahay labadii waalid iyo dee xaqooda inuu wen yahay labada waalid xaqa ilaahay baa lala xidhiidhiyaa subxaanahu watacaala wa bilwaalidiina xisaanan imaa yabluganna hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara da-dii weynaantii axaduhumaa midkood hadduu da- gaadho weynaado aw kilaahumaa ama labaduba ay weynaadaan kilaahumaa oo dee labadii waalid ay weynaadaan ama mid ka midu weynaado falaa taqul lahumaa ha ku odrhanin uffin kelmadda ha ku odhanin walaa tanharhumaa inaad canaanato iyo ha ku odhan yani hadalkii dee maaragtay canaanta ahaa ama ficil xun ama ha ku odhan walaa tanharo nahri waa canaan iyo hadal xun ha ku odhan waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa labadii waalid qowlan hadal kariiman qowl kariima qowl fiican wey yani kelmaddaa fiicane dee waxaata uu ku nafisaya kelmaddaa fiican baa raadaynaysa hataa qowlan kariim wakfid lahumaa wakfid lahumaa yacni u deji janaaxa dulli waa tawaaduc janaaxa dulli tawaaduc bimacnaa dhulka inaad isu dhigto oo dee labadii waalid inaanu isku kibrin ama qallafsanaan ama adayg ama dee jafaaf inaa yani wakfid janaaxa dul waa atawaaduc inuu isu tawaaduciyo hadal fiican qowl fiican min araxmati oo naxariisa waqul waxaad tidhaahdaa u ducee waa ducadii labada waalid rabbi rabbigayow yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariiso ilaahayow kamaa rabbayaani siday iisoo tarbiyadeeyeen ama iisoo barbaariyeen sagiiran anigoo yar anigoo sagiiroo yar siday dee barbaarintii iyo tarbiyadii korintii ilaahayow u naxariiso oo labadaa waalid ka hawaab dee waa aqi xaqulwaalideyn labada waalid in loo samafalo birulwaalideyn xaqulwaalideyn in badan baa dee maaragtay adiladu ka warranta oo dee waa bilwaalideyn ixsaanan inaan kelmad xun lagu odhan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka labadiisii waalid soo maaragtay gaadhay ama mid ka mida soo gaadhay oo aan jannada gelin raqima anfun huma raqima anfun inuu rasuulku calayhi sala waa habaar ninka labadiisii waalid soo gaadhay iyagoo nool ama mid ka midaba soo gaadhay oon jannadaba ku gelin kaasi waa raqima anfun ayuu yihi calayhi salaatu wasalaam marka dee labada waalid waa wenyahay xaqu waa xaqun cadiim waa xaq weyn wey wa qowluhu tacaalaa wacbudullaaha waa amar wacbudullaaha ilaahay caabuda waa la ys amraya almru bilcibaada bitawxiid wacbudullaaha ilaahay caabuda de waa la ys amraya salam raxmat ullah ilaahay tabaaraka wa tacaala caabuda wacbudullaaha ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala walaa tushrikuu bihi ilaahay hala simina shay-an waxba ha la wadaajinin shay-an waa nakira waxay dhacday fii siyaaq nahyi marka maxay faa'iideyneysaa cumuum bay keenaysaa ha tufiidu alcumuum waa waxba le wax yar wax weyn laa malak muqarab walaa nabiyun mursal ilaahay cibaadadiisa keligii u gaar yeel waxdahu laa shariika lahu marka waa nahyi shirkigiina waa la diiday soo maaha annahyu can ishirki shirkigiina waa la reebay dee tawxiidkiina waa la isfaray wacbudullaaha ilaahay caabuda waa amarkii tawxiidkii soo maaha kaasi qeybta hore qeybta labaadna walaa tushrikuu bihi shirkigi shirkiguna wuxuu yahay waa taswiya waa taswiyatu gayri illaahi billaahi ilaahay cidaan ahayn baa ilaahay lala simeeyey khasaa'istii iyo wixii ilaahay uu khaaska u lahaa baa ilaahay cid kale lala sameeyey bimacnaa xuquuqdii ilaahay lahaa waxaa loo sarfinayaa cidaan ilaahay tabaaraka wa tacala ahayn ama shirkigu waa sarfu xaqin min xuquuqi illaah ligayrihi xuquuqdii ilaahay lahaa qaar ka mid a qofku leexinaya ligayri illaahi buu leexinaya sarfu xaqin min xuquuqi illaah ligayr illaah ama waa taswiyatu gayri illaah billaahi fii maa huwa min khasaa'is illaahi waxyaabihii khasaa'istii ilaahay lahaa dee la ilaahay baa la cibaadada ayaa wuxuu taswiya la simayaa ilaahay gayrkii buu la simay tacriifkaasaana ugu fiican shirkigu waa taswiyatu gayri illaahi billaahi fii ma huwa min khasaa'is illah wax ilaahay xaqu u lahaa ayaa laga sarfinayaa cid kale loo leexinaya waa shirki ama dhaarta dhaartu waa cibaada soo maha dhaartu waa cibaada qof kale inuu dee ku dhaarto cidaan ilaahay ahayn aaba aabihii ku dhaarto ama waalidkii uu ku dhaarto ama nebiga uu ku dhaarto yani wuxuu ku dhaca shirki muxuu leexiyey xaq min xuquuq illah yani xuquuqdii ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala buu leexinaya waayo wacbudullaaha waa cibaadadii ilaahay caabuda waa amartee walaa tushrikuu bihi ilaahay hala simina shay-an taasina waa nahyi la diidayo can shirki uuna inoo imanaya dee shirkigii anwaacdu leeyahay shirkiga akbarka ah shirkiga asqarka ah wasaaisha waxyaabaha wasaaishaah ee shirkiga la xidhiidha xataa wuu inoo keenaya insha allahu tacaala wa qowluhu tacaala qowluhu jala wacalaa qul waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya tacaalow kaalaya waa loo yeedhaya dadkii oo dhan waxaad ku tidhaahdaa kuwa mushrikiintaa ee dee wax kala caabudaya waxaad ku tidhahdaa kuwa qul waxaad ku tidhaahdaa lihaa-ulaai almushrikiina kuwa mushrikiinta waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya kaalaya ku dham atlu waxaan idinka qisoonaya waxaan idiin sheegaya atlu ay aqusu calaykum waxaan idinka waramayaa maa xarama wixii uu xaaraan ka yeelay rabbukum rabbigiin calaykum korkiina wixii muxaramaad ahaa baan idiin sheegaya waxaan idinka qisoonayaa ama ukhbirukum waxaan idinka waramayaa maa xarama rabbukum waxa rabbigiin uu xarimay calaykum korkiina muxaramaadkii ee la xarimay baan idiin sheegay ya kow an laa tushrikuu bihi waa bilaabay muxaramaadka maxaa ugu horeeya an laa tushrikuu bihi inaydaan shirkigii de ashirku fii cibaadati illaahi jala wacala dembi ka weyni miyuu jiraa kabaairta maxaa ugu weyn akbarulkabaa'ir ashirk an laa tushrikuu bihi inaydaan la wadaajin shay-an inaan la wadaajin kow shirkiga iska ilaaliya waa dardaaran wa bilwaalidayni laba labada waalidna ixsaanan wanaag u sameey waa markaa dee labada waalid inaan la caasiin baa laga digayaana walaa taqtuluu hadilina awlaadakum caruurtiina min imlaaqin faqri ha u dilin alimlaaqu alfaqru waa faqri isagoo faqri ka ba ka baqay sidii nimabilaad waxba weydaa ha dilin naxnu anaka ilaahay baa yidhi narsuqukum idinka ilaahay baa idin arsaaqaya waar wa iyaahum iyagana ilaahay baa wax siinaya jala jalaalu marka waxaa la yidhi waxba ha baqanina qofku inuu yidhaa de werwer talo maxaad cuni talo iyaga maxaad siin oo maxaad kala siin oo goormaad markaa dee acuudu billaah adigana maxaa la yidhi ilaahay baa ku siinaya iyagana ilaahay baa bilino jala jalaal marka qofku dee werwerka risiqa xaggeed wax ka keeni goormaad shaqee hamiga adduunyada inaanu qofku qaadin ilaahay baa qaybiyey marka qofku waa inuu qofku waxaanu ku haminayaa ilaahay saad u raaligelisaa ilaahay ka cabso mooyaane laakiin waxbaa laakiin werwerkan adduunyada qofku yaanu qaadin qofku waa inuu qaado mar kasta waxa lagu werwaraao daacada ilaahay ilaahu iwaafaji ilaahay cibaadada marka hamiga ardigu dee addoonkuba addoonku hamigu xambaarayaa hamig wuxuu noqdaa ilaahay sidaad u raaligelin lahayd laakiin haddaad adduunyo hamigeeda xambaartaba goormaad shaqaysan goormaad aqalkaa dhisan goormaad baabuurkaa cadee soo baxay waa noocii ugu dambeeyey waa de markaa qofku u wareeraya hataa acuudu billah marka hamigu inuu ilaahay raali geliy bal naxnu anaka ayaa narsuqukum khalaas waa la kafaalo qaatayba subxaanahu watacaala annaka idin arsaaqayna wa iyaahum ayagana ilaahay baa arsaaqayna walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha xumaanta waa sinadii fawaaxishtii maa dahara minhaa ka daahirkee muuqda iyo wamaa badana waxa qarsoon walaa taqtuluu hadilina annafsa nafta hadilina allatii xarama allaahu ilaahay xarimay hadilina waa dardaaran ilaa bilxaqi tii xaq loo dilay saddexdii rasuulku sheegay laa yaxilu inaanu banaanayn qofka muslimkaa dhiigiisu ilaa biixda ala qofkii dee guur soo maray ee sinaystay wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaca saddexda dee rasuulku uu sheegay ilaa bixaqin daalikum arintaas wasaakum bihi ayaa laydin dardaarmay saas buu ilaahay tabaaraka wa tacaala wasaakum bihi waa dardaaran lacalakum si allaamu litacliil si tacqiluuna a wax u garataan ama wax u fahantaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina waa dardaaranka waa socdaa waa naloo sheegay walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiimi agoonka xoolihiisii ha u dhowaanin ilaa mooyaane bilatii hiya axsanu ta ugu fiican mooy waxa ugu fiicanna inuu dee markuu ku tasarufayo qofkii mas-uulka ka ahaa inuu wax fiican u geliyo inuu yidhaha addoonka waxbaan u hayaa laakiin dee si fiican baan marka allatii hiya axsan waa dariiqada ugu fiican ama tasarufka ugu fiican hadduu is yidhaahdo halka uu ku khasaaraya addoonku ha ka daayo hadduu is yidhaahdo halkaase ugu dhowo halkaasaan u gelinaya uu u gelinaya halkuu is yidhahdo halkaase ugu fiican ayuu u gelinaya hadduu ka shaku yidhaahdo nima bilo ku khasaara way khasaaro badan tabe waa inaan u gelin marka halka uu ka ilaaliyo maalka agoonka xataa yabluqa ilaa uu gaadhayo ashuddahu adeegiisa uu gaadhayo yacni ashuddahu toosnaantii ama rushdigii oo dee uu noqonayo qof umuurta kala saaraya oo waana qaangaadhay dee waxna waa kala waxna waa kala wixii anfacayana waa qabsanayaa wixii dhibayna uu iska ilaalinaya ashuddahu waa inuu yahay dee qof wax kala saaraya bimacnaa ashuddahu dee waa nin toosa maalka iyo xoolaha loo dhibo ku ciyaari maayo xataa yabluqa ilaa uu gaadhayo ashuddahu adeygiisii halkii ugu dambeysay ilaa intuu gaadhay wa awfu lkayla wa awfu lkayla wa awfu oofiya alkayla waa qofku dee markuu alaabtii soo qaadanayo kaylkii wal miisaan labadaba marka qofku dee alaabtii markaa alaabtii la miisaamayo alaabta waxna waa la miisaamaa waxna dee galaan iyo kayl bay maraan labadaba wa awfu oofiya dhammaystira ilaaliya in la ilaaliyo alkayla wixii la miisay iyo weli bilqisti cadaaladii in cadaaladii maarata marka la bixinayo iyo markuu qofku wixii dee bixinayana inuu dhammaystiro markuu soo qaadanayana inuu dhammaystiro dadka qaar markay soo qaataana way dhammaystiranayaan markuu bixinayana waxbuu ka dhimay oo dadkii wuu u dhe maarata u yara u iskaabinaya marka inaanay banaanayn markuu wax bixinayana inuu dhammaystiro markuu soo qaado inuu dhammaystiro wa awfu oofiya alkayla kaylka walmiisaana iyo miisaanka bilqisti cadaalad ku dhammaystira labadaba laa nukalifu ma saarayno nafsan naf ma saarayno ilaa wuscahaa waxay kari karta mooyaane dee qofku wixii uu dadaalo hadduu dha waan dadaalay saasaan ku dadaalay oo qofku juhdi uu buxuda sidaasaan ku dadaalay anigu ilaahay tabaaraka watacaala wax kale ma saarayo sax qofku waxaanu kari karin ilaahay ma saarayo waidaa qultum haddaad tidhaahdaan hadalna facdiluu cadaalad sameeya hadalka markaad leedihiin inuu qofku dee hadalka ilaahay ka cabsado cadaalad sameeyo walow kaana ha ahaado daa qurba qof qaraabo u saaxiibaba ha ahaado wa bicahdi illaahi ballanka ilaahayna awfuu oofiya ballanka oofiya dee wixii dardaaranka ilaahaydii kula dardaarmay ee dee maaragtay muxaramaadkana iska ilaaliya waajibaadkana ilaaliya daalikum taa waa ishaara taa la soo sheegay ayuu wasaakum bihi ilaahay idin dardaarmay lacalakum si tadakaruuna a u caqli qaadataan a u waano qaadataan u waantowdaan wa anna haadaa kaasi siraadii waa jidkaygii mustaqiiman oo toosan fattabicuuhu raaca walaa tatabicuu ha raacina asubula duruqyada dariiqyada kale ha raacina duruqda waa dee hawada iyo bidcada iyo waxyaabihii ka leexsanaa jidkii toosnaa fatafaraqa bikum ay idinka leexiso can sabiilihi dariiqiisa ay idinka leexiso daalikum taas wasaakum bihi ayuu ilaahay idiin dardaarmay wasaakum bihi ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaasuu wasaakum bihi idiin dardaarmay lacalakum si tattaquuna ilaahay a uga cabsataan lacalakum allaamu litacliil waa tacliil lacalakum waa si tattaquuna ilaahay uga cabsataan qaala ibnu mascuudin wuxuu ihi ibnu mascuud man araada cabdillaahi bnu mascuud waa saxaabigii weynaa ee jaliilka aha qaala wuxuu ihi cabdillaahi bnu mascuud man araada qofka doona an yandura inuu fiiriyo ilaa wasiyati muxamedin dardaarankii muxamed calayhi salaatu wasalaam allatii calayhaa khaatamu uu saarnaa tawqiicii iyo saxiixi rasuulku khaatam yani allatii calayhaa khaatamka wuxuu ula jeedaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaame tawqiiciyey ama tasxiix ama dee dardaarankii nebiga ama dardaarankii nebigu calayhi salaatu wasalaame uu saarnaa falyaqra ha akriyo qowluhu tacaala qowlkan ha akriyo qofkii doonayey dardaarankii rasuulka waa mubaalaqa bimacnaa qofkii doonayey dardaarankii rasuulku sidiisiiya inuu akriyo ha akriyo aayaddan qul tacaalow aayaddan akrina aayadda dheereed dardaarankiide tacaalow maa xarama rabbukum calaykum an laa tushrikuu bihi shay ilaa qowlihi tacaala wa ana hada siraatin mustaqiima dardaarankii oo dhan weeyaan wax allaale wixii muxaramaadkiina waa la sheegay inuu qofku iska ilaaliyo ilaahay baana inoo dardaarmay subxaanahu wataala wa can mucaad binu jabal waxaa laga wariyey mucaad binu jabal radia allahu tacaala canhu qaala mucaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa buu yidhi mucaad radiifa nebiyi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan la saarnaa calaa ximaarin dameer radiifku waa qofka falgashan ee xagga dambe ka fadhiya qofka awrka qofna xagga horu saaraya dameerka ama awrka qofna radiifku xagga dambe wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa mid la saaran xagga dambe annabiy calayhi salaatu wasalaam calaa ximaarin dameer dameer baan wada saarneen calayhi salaatu wasalaam ya rasuulku inaan wax kibira inuu dameer saarnaa isagoo dee lasoo diray waa rasuulki ilaahay haddana dee kamay qasnayn rasuul wuxuu iska raaci jiray yani tawaaduca nebiga calaa ximaarin dameer baan raacay fa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa mucaadun waar mucaadow atadrii miyaad garanaysaa mucaadow maa xaqullaahi xaqa ilaahay wuxuu yahay cala alcibaadi addoomaha atadri miyaad garanaysaa maa xaqullaahi wuxuu yahay xaqa ilaahay cala alcibaadi addoomaha atadri miyaad garanaysaa maa xaqullaahi wuxuu yahay xaqa ilaahay cala alcibaadi addoomaha wamaa xaqulcibaadi waa maxay xaqa addoomuhu ku leeyihiin calallaahi ilaahay ay ku leeyihiin wamaa xaqulcibaadi waa maxay xaqa addoomuhu ay ku leeyihiin calallaahi addoonku ilaahay muxuu ku leeyahay waa mucaad baa la weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa su-aasha weydiinayay saxaabigii weynaaye mucaad binu jabal ilaahay raallaha ka ah ayaa maaragtay la weydiinaya qultu waxaan idhi allaahu wa rasuuluhu aclam yacnii aadaabti dee edabtuu ku dadaalay yani ilaahay iyo rasuulka u cilmi badan dee markaa rasuulkuu noolaa horta rasuulku dee rasuulka la hadlayay allaahu wa rasuuluhu aclam marka dee rasuulku waa noolaa waa fi xayaati nabiy sala alla alay wasalam imika allahu aclamun baa la yidhahdaa iminka culummadu dee masaa'ilka hadduu qofku garan waayo masalo allaahu aclam bay yidhahdaa waayo dee rasuulkuu dhintay calayhi salaatu wasalam allaahu warasuuluhu aclam buu yihi mucaad qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaqullaahi xaqa ilaahay ku leeyahay cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay ilaahay caabudaan walaa yushrikuu bihi aanay la wadaajin shay-an waxba aanay la wadaajin wa xaqulcibaadi addoomuhu xaqa ay ku leeyihiin cala allaahi ilaahay waxay ku leeyihiin an laa yucadiba inaanu cadaabin ilaahay man laa yushriku bihi cidda aan la wadaajinayn shay-an waxba ilaahay aan la wadaajinayn subxaanahu watacaala waxaqulcibaadi xaqa addoomuhu ku leeyihiin cala allaahi ilaahay waxay ku leeyihiin an laa yucadiba ilaahay inaanu cadaabin man laa yushriku bi shay cidda aan ilaahay tabaaraka watacaala waxba la wadaajin man laa yushrik ilaahay yani waxay ku leeyihiin inaanu ilaahay cadaabin subxaanahu watacaala qultu yaa rasuula allaahi waxaa idhi buu yidhi rasuulkii ilaahayow afalaa ubashiru miyaanan u bushaaraynayn annaasa dadka ma u sheega waa bishaara wax ka farxinaya ama dee war fiican mau sheegaa waa war dee fiicanoo mau sheegaa warkaa fiican warka madaxdiisa oo bishaare ah aanu sheego warkii oo fidsan qaala laa tubashirhum maya ha u sheegin baa liha ma arkaysaa laa tubashirhum ha u sheegin fayatakiluu way isdhiganayaan waxa laga baqay inay farxaan oy kadibna isdhigtaan marka waxaa loo diidayaa inuu qofku isdhigtaa loo diiday akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray akhrajaahu a albukhaari wa muslimun fi saxiixayni bay ku soo saareen marka waa xadiis weyndey inuu mucaad dee fadligii mucaadna uu ku jiraa inuu rasuulku su-aashana mucaad baa la weydiiyey mucaadna markii dambe uu sheegay wuxuu ka baqanayay mucaad dembi markaasuu xadiiskii dadka gaadhsiiyey fa akhbara biha mucaadun riwaayadda kale mucaad baa sheegay cinda mowtihi markuu dhimanayay ta'asuman isagoo dembi ka baqanayay markaa mucaadna dadkii waa gaadhsiiyey fariintii isagoo dembi ka baqanaya taxarujan wuxuu ka baqanay ka cabsanayey min alismi dembi buu ka cabsanayay ilahi raallah kaada mucaad binu jabal de nin caalimana u hora rasuulka waxaa ka ansaxay mucaad culummada inuu ka horeeyo hal tallaabo ka horeeyo maanta qiyaamaha culummadaba mucaad baa horkacaya isaga oo in ka horeeya ama mayl buu ka horeeya ama madul basar buu ka horeeya ama ramyatu sahmin buu ka horeeya culummada xadiiskaas u soo aroor markaa mucaad de waa wuxuu ahaa waa raggii la dirayeyba de hataa yamanta loo dirayey y inaad u tegeyso ahla kitaab soo maaha waa marka raggii la diray wey dee cilmiga u saaxiibka ah marka cilmiga in la xambaaraa iyo fadliga uu leeyahay iyo dee sharafta uu leeyahay iyo fadiilada mucaad binu jabal ilaahay raalliha ka ahaade uu leeyahay y laga qaadanayo fiihi masaa'il waxaa bilaabmay marka wuxuu inoo bilaabayaa masaa-ishu waa fawaa'idii laga qaadanaya yani waa inankii sheegnay sheekh moxamed bin cabdilwahaab markuu baabka keeno fiihi masaa'il dhammaan kitaabka way ku wada jiraan markaa fiihi masaa'il waxaa la odhan karaa waa fawaa'id ama waa masaa'il laga istimbaaday aayaadkiibuu ka soo istimbaaday iyo axaadiistuu ka soo istimbaaday waa fawaa'id min alaayaat walaxaadiis badhe fawaa'idun min alaayaati walaxaadiis waa fawaa'id uu sheekhu waa istimbaad weliba waynu sheegno sheekhu istimbaadkiisu weliba qawi buu ahaa xataa ibnu cuthaymiin baa kaga yaabay ibnu cuthaymiin sheekh moxamed bin saalex alcuthaymiin ayaa meelo odhanaya halkaa wuxuu la jeeda maan fahmin yani dee meel masaa'ilka weeyaan masaa'ilka qaar baa halkuu ka soo saaray ama aayadda ama dee xadiiskaba tusaale ahaan halkuu ka soo saaray meel meel baana cadaynba oo odhanaya ibnu cuthaymiin allahu aclam halkuu ka soo saaray marka masaa'ilka weyga dambe ayaynu akhriyi doonaa in shaa allahu tacaala wallahu subxaanahu watacaala aclam wabillahi tacaala towfiiq